deegaanka shabeelle ee dhaca galbeedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ku nool dad xoolo dhaqata ah oo qaarkooda xoolihii ay lahaayeen abaarta ku waayay xilligaana ah barakacayaal wajahaya xaalada adag oo dhanka nolosha ah sida caafimaad darro iyo biyola-aan sida ay sheegeen qaar ka mid ah bulshada degan deegaanka shabeelley ugu badan daawada oonka waxbarasho laanta qofka hadduu xanuunsado waa waa kismaayo iyo ka soko inaan in loola caroobo meel kaloo loola carana aan jirin daawo laanta aad iyo aad ay ugu jirta si ugu sii badan haddana wax kastaba ha ahaatee biyaha iyo wax lala dhiga male macaashkaba baahida waa jirtaa oo duruufta way jirtaa dadku waa deegaan dalka biyo ma laha macaashka naftiisa markaa la hela waxaa waaye biyihii lagu cun lahay hadday dalka yeelan way dhib badan tahay soo ma ogid marka deegaanka baahici waa ka jirtaa oo aad iyo aad ugu badan oo waxaa ka jira daawalaan dabiibta haddiiba la waayay hadda meesha maxaa yeela waa waa deegaan burburay marka deegaankeeni wax kastoo u baahan yahay biyaha waa u baahan nahay macaashka waa u baahan nahay iskuulaadka waa u baahan nahay waxbarashada intaba waa u baahan nahay sida ugu badan in iskuulka noola dhisa waa u baahan nahay dugsiga saas oo kale macalimiinta noolooga dhisa meesha wax ilmaha noogu bari lahaayeen wax kasta waa u baahanna deegaanka shabeelle ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanada ay ku soo barakaceen dadka xoolahoodii ku waayey abaartii ka dhacday qaybo ka mid ah koonfurta soomaaliya si gaar ah deegaanada jubbaland waxaana dadka ku nool deegaanka shabeelle ay wakhtigan wajahayaan xaalado adag oo dhanka nolosha ah sida biyola-aan cunto iyo sidoo kale inay haysan goobo caafimaada oo aad ay ugu baahan yihiin